فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa qodobada caawa aad ku maqlaysaan waxaa ka mida dad lagu laayay qaybo ka mida gobolka galgaduud qaybo ka mida codadkii laga jeediyey munaasabadda lagu soo xirayay machadu shareeca oo ay ka qalinjebiyeen in ka badan boqol arday xuduudda ay wadaagaan waddamada itoobiya iyo suudaan oo mar kale ay ka dhaceen dagaallo ay dad badan ku dhinteen maamulka yuhuudda oo duqaymo culus ku garaacay goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad taabacsan xukuumadda shiicada ah ee iiraan iyo kuwa maamulka nuseeriyada ee bishaar al asad waddanka maraykanka oo laga diiwaan geliyey in cudurka korona ay u dhinteen in ka badan afar kun oo ruux afar iyo labaatankii saac ee la soo dhaafay iyo dowladda federaalka oo mar kale u digtay dadka u cadaalad doonta xarakatu shabaabulmujaahidiin فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الضامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaag mar kale waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu barnaamijka ayaan gudageli doonaa dad rayid ah ayaa lagu laayay qaybo ka mid ah gobolka galgaduud shan ruux oo xoolo dhaqato ahaa ayaa lagu dilay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud dadkan ayaa lagu beegsaday halka la yidhaahdo xersilugey oo u dhexaysa balambal iyo guraceel dablay hubaysan ayaa dilay dadkaasi waxaana lagu kala magacaabayey gaarane cawil samatar cabdi xirsi carab cabdiyare maxamed ow faarax cadaawe xirsi lugey iyo cali dheere xirsi cawaale dilaal salka ku haya argoosi qabiil ayaa waayahan ka dhacayay dhulkaasi هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي qaybaha hore ee dhuuxa ayaad maqlaysaan dowladda federaalka ayaa mar kale u digtay dadka u cadaalad doonta xarakatu shabaabuulmujaahidiin cabduqaadir maxamed jaamac oo ah wasiirka wasaaradda cadaaladda ee dowladda federaalka ayaa ku biiray madaxda dowladda ee la harsan waayey dadka soomaaliyeed ee u cadaalad doonta goobaha ay ka taliso xarakatu shabaabulmujaahidiin waxa uu sheegay inaysan ogolaan doonin in shacabka soomaaliyeed ay u cadaalad doontaan maxkamadaha mujaahidiinta maadaama maxkamadaha dowladda ay yihiin kuwo aanan ku dhaqmin shareecada islaamka islamarkaana uu hareeyey laaluush iyo eex wax- waxyaabaha ku mashquulsanaya waxaa ka mid ah oo ka wasaarad ahaan inaan u helno garsoorka inaan u helno eh, xarumihii uu ku shaqeyn lahaa teknolojiyadii uu ku shaqeyn lahaa xabsiyada waxaan rabnaa inaan horumarino waxaa noo socdo dhismooyin xabsi oo ka socda muqdisho gaalkacyo baydhabo kismaayona haddii ilaaha yidhahdo uu ka bilaaban doono meel kalena aan noo qorshaysanya Eh, cadaaladda in la fuliyo keliya dowladdu kama saarna mas-uuliyad shacabkay mas-uuliyad ka saaran tahay waxaa la rabaa shacabka soomaaliyeed inay ku kalsoonaadaan hay-adahooda garsoorka horta waxaan aada uga xumahay in qof soomaaliyeed oo al-shabaaba cadaalad u raadsanayaan leh inuu jiro horta waxaan leeyahay waa dembi in cadaalad shabaab loo raadsado waa dembi Eh, qof allaala qofkii meeshaas wax ka raadsadan waa dembiile in sharciga la horkeena ay tahay therefore waxaan rabaa in qof soomaaliyeed oo meeshaas wax ku tuhmayo inaysan dhicin dalka uusan ka dhicin ciddii lagu tuhmo inay waxaas ka shaqaynayso ama shabaab ay maaragta eh, u raadsanayso cadaaladna u raadsanayaan le- waxay la mid yihiin de- qof shabaab kaabaayo oo caawinayuu noola mid yahay waana waxaana asaga laftirkiisa u baahan in cadaaladda la waafajiyo هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي idaacadda alfurqaan ayaad weli la socotaan qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan ku guda jirnaa markan waxaa idinku soo maqan xubintii lagu soo gudbinayay wararkii ugu dambeeyey ee caalamka caawana waxaynu ku haynaa qodobo ay ka mid yihiin xuduudda ay wadaagaan waddamada itoobiya iyo suudaan oo mar kale dagaallo ay ka dhaceen iyo maamulka yuhuudda oo duqaymo culus ku garaacay goobo ay ku sugnaayeen maleeshiya taabacsan xukuumadda shiicada ah ee iiraan iyo waddanka maraykanka oo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay in ka badan afar kun ay ugu dhinteen cudurka corona waxaa soo jeedinaya maxamed cali والكون كم فيه من آية وكم عبرة فيه للذاكرين فهذه هي الأرض في فلكها waa hagaag markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka xuduudda ay wadaagaan waddamada itoobiya iyo suudaan waxaa mar kale ka dhacay dagaallo ay dad badan ku dhinteen gobolka binshaquul ayaa waxaa ka dhacay iska horimaadyo culus oo dhex maray laba qowmiyadood kuwaasoo geystay khasaarooyin adag in ka badan toddobaatan ruux ayaa lagu dilay iska horimaadyadaan halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen sida ay xaqiijiyeen saraakiil ka tirsan xabashada itoobiya lixdan ruux ayaa ku dhimatay dagaalkii ugu khasaaraha badnaa kaasoo dhex maray maleeshiyaad amxaara ah iyo kuwa ka soo jeeda binshaquul kaas oo ka dhacay mandiqada metekel deegaano dhowr ah oo ay xuduud wadaagaan ismaamulada amxaarada iyo binshaquul ayay ku faafeen dagaaladan kuwaasoo geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac mandiqada konso weerar kale oo ka dhacay ayaa waxaa lagu dilay sagaal ruux iyadoona lagu dhaawacay toban kale waxaana lagu soo waramayaa in dab la qabadsiiyey dhowr tuulo oo ku yaala konso holac ka baxaya tuulooyinka la gubay oo martigeliyey weerarkan xooggan ayaa lagu arkayaa sawiro lagu baahiyey baraha internetka dowladda xabashida itoobiya ayaa xukuumadda suudaan waxay ku eedeysay inay hurinayso dagaaladan ka socda xuduudda kuwaas oo ay dad badan ku naf waayeen shir jaraa'id oo uu qabtay afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka itoobiya ayuu ku sheegay in ciidamada suudaan ay qabsadeen deegaano dhowr ah kadib weerar ay ku qaadeen gudaha dalka itoobiya waxa uu walaac ka muujiyey dagaalada ka socda halkaas isagoona sheegay in xabashidu ay ogoshahay in wadaxaajood lagu dhammeeyo muranka xuduudda sidoo kale waxa uu sheegay inay xukuumaddiisu ay xaqiijinayso in milatariga suudaan ay qabsadeen dhul ay itoobiya leedahay isagoona ka digay in sabarku uu ka dhammaan doono itoobiyaanka dowladda itoobiya ayaa ku barooratay in suudaan ay ka faa'iidaysatay dagaalka ay xukuumadda abey kula jirto tigreega sidaas darteedna ay suudaan qabsatay goobo istaraatiiji u ah itoobiya dhanka xukuumadda suudaan war ka soo baxay ayay ku eedeysay itoobiya in diyaaradaheeda ay duqaymo ka geysteen xuduudda ayna laayeen dad rayid ah diyaarad helikobtar ah ayaa ku soo dhacday gobolka khadaariif oo ka mid ah gobollada ay ka socdaan dagaalada u dhexeeya suudaan iyo itoobiya safiirka dowladda itoobiya u fadhiya magaalada al khartuum ayaa sheegay in ciidamada suudaan ay la wareegeen sagaal goobood oo ay itoobiyaanku leeyihiin wuxuu sidoo kale dalbaday in ciidamada suudaan ay ka baxaan goobihii ay qabsadeen dibna ugu laabtaan fariisimahooda si buu yidhi khilaafka taagan loo xaliyo si nabad ah si kastaba ha ahaatee dagaaladan ayaa weli si xowli ah kaga socda xuduudda ay wadaagaan labada dal iyadoona marba marka ka dambaysa ay cirka isku shareerayso xiisada u dhexaysa labada dhinac maamulka yuhuudda ayaa duqaymo culus ku garaacay goobo ay ku sugnaayeen maleeshiyaad taabacsan xukuumadda shiicada ah ee iiraan iyo kuwa maamulka nusayriyada ee bashaar al asad wararka naga soo gaaraya waddanka suuriya ayaa waxay sheegayaan in diyaarado dagaal oo ay leedahay yuhuudda ay halkaasi ka geysteen duqaymo xoogan oo lagu bartilmaameedsaday goobo milatari oo ku yaala bariga waddanka suuriya goobjoogayaal ayaa waxay sheegeen in goobaha la bartilmaameedsaday ay ahaayeen saldhigyo milatari kuwaasoo ay ku sugnaayeen maleeshiya taabacsan dowladda iiraan iyo kuwa nidaamka bashaar al asad kormeerayaasha suuriya ee xuquuqda aadanaha ayaa ku waramaya in tirada dhimashada ka dhalatay duqaymaha yuhuudda ay geysteen ay gaartay saddex labaatan qof oo ay ku jiraan toddoba ka mid ah askarta nidaamka suuriya iyo lix iyo toban xubnood oo ka tirsan maleeshiyaad taageersan iiraan kormeerayaashan oo uu fadhigoodu yahay dalka ingiriiska ayaa waxay sheegeen in diyaaradaha yuhuudda ay geysteen in ka badan siddeed iyo toban duqeyn oo cirka ah oo ka dhacay laga soo bilaabo magaalada dayruzuur ilaa xadka suuriya iyo ciraaq sida ay sheegtay wakaaladda wararka e f b goobaha la bartilmaameedsaday ayaa waxaa ku urursanaa maleeshiyaadka ilaalada kacaanka ee iiraan kuwa xisbullaata ee lubnaan iyo kuwa isku magacaabay faadimiyiinta sidoo kale waxay ahayd xarun lagu tababaro maleeshiyaadka bashaar al asad nidaamka bashaar al asad ayaa waxa uu xaqiijiyey in diyaaradaha yuhuudda ay duqaymo ka geysteen bariga waddanka suuriya iyagoo aana xusin khasaaraha isugu jira naf iyo maadi ee ka dhashay duqaymahaas sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee suuriya ee saana war ka soo baxay nidaamka bashaar al asad ayaa waxaa lagu yidhi waa berigii arbacada cadowga israa'iil wuxuu duulaan gardarro ah ku qaaday magaalada dayruzuur iyo deegaanka albukamaal natiijooyinka ka dhashay duqaymahaas cadowtooyana waxaan ku haynaa baaritaan xukuumadda tehraan oo dhankeeda ka hadashay duqaymahan ka dhacay waddanka suuriya ayaa war kooban ay soo saartay waxay ku sheegtay inaysan jirin dad iiraaniyiin ah oo lagu dilay weerarkii ay yuhuudda ka geysteen magaalada dayruzuur ee bariga waddanka suuriya wararku waxay intaasi ku darayaan in duqaymahan ay iska kaashadeen dowladaha maraykanka iyo maamulka yuhuudda ah sida ay sheegtay wakaaladda wararka a b oo soo xigatay sarkaal ka tirsan sirdoonka maraykanka kaasoo sheegay in duqaymaha diyaaradaha yuhuudda ay beegsadeen saldhigyo ay ku yaalaan baqaaro lagu keediyo hubka iyo agabka leh oo lagu horumarinayay barnaamijka nuukleerka ee iiraan intaasi wuxuu ku daray mas-uulkan in dhankooda ay lahaayeen macluumaadka lagu fuliyey duqaymahaas ka dhacay bariga waddanka suuriya warbixin ay soo saareen ciidamada maamulka yuhuudda laba toddobaad ka hor ayaa lagu sheegay in intii lagu guda jiray sannadkii laba kun iyo labaatanka ay duqeeyeen konton bartilmaamood oo ku yaala suuriya warbixinta sannadlaha ah ee tadhiska yuhuudda ma aysan bixin faahfaahin bartilmaameedyada la duqeeyey laakiin tan iyo markii uu qarxay dagaalka ka socda suuriya laba kun koob iyo tobankii yuhuudda ayaa qaaday boqolaal weerar oo duqaymo ah oo lagu bartilmaameedsanayo ciidamada nidaamka bashaar al asad maleeshiyaad taabacsan iiraan iyo dabley ka tirsan xisbullaata ee lubnaan oo ka barbar dagaalama ciidamada nusayriyada ee nidaamka bashaar al asad war goordhow ku soo dhacay warqabadka dibadda ee idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaa sheegaya in tirada dhimashada ay sababeen duqaymahaasi ay korortay iyadoona gaartay konton iyo toddoba ruux waddanka maraykanka ayaa waxaa laga diiwaangeliyey afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay in cudurka korona ay u dhinteen dad ka badan afar kun oo ruux halka sidoo kalena uu soo dhitay laba boqoloo kun oo bukaano cusub ah jaamacadda johns hopkins oo si joogto ah u diiwaangelisa khasaaraha cudurka corona ayaa afar iyo labaatan sac gudahood waxay diiwaangelisay dhimashada afar kun afar boqol iyo toddobaatan ruux oo ameerikaan ah kuwaas oo ku kala dhintay kontonka gobol ee uu maraykanku ka kooban yahay sidoo kale xogta jaamacadda caafimaadka ayaa intaasi waxay ku dartay in shalay ilaa iyo maanta oo arbaco ahayd waddanka maraykanka la diiwaangeliyey laba boqol soddon iyo shan kun oo kiisas cusub ah tan iyo markii caabuqa korona uu ka bilowday waddanka maraykanka waa markii ugu horreysay ee dhimashada maalinlaha ah ee korona ay ka saramarta afar kun oo ruux sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka tirakoobyadii ugu dambeeyey ee la sameeyey ayaa waxay sheegayaan in tirada guud dadka korona ugu dhintay gudaha waddanka maraykanka ay gaartay ruux sidoo kale tirada guud dadka ameerikaanka ah ee la irdaran korona ayaa waxay maraysaa milyan dhinaca kale mas-uuliyiinta caafimaadka ee maraykanka ayaa waxay ku dhawaaqeen in dadka doonaya inay u safraan dalka maraykanka iyagoo adeegsanaya diyaarad in laga doonayo inay soo maraan baaritaan caafimaad taasoo u suuragelin karta in loo ogolaado safarka laga bilaabo lix iyo labaatanka janaayo agaasimaha xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada maraykanka ayaa sheegay in baaristu ay tahay in la sameeyo saddex maalmood ka hor in aan wakhtiga safarka la cayimin ugu badnaan tallaabooyinkani waxay dhaqan geli doonaan lix iyo labaatanka janaayo waxayna ballaarin doonaan baaxadda tallaabooyinkii hore ee lagu soo rogay dadka ka imaanaya ingiriiska tan iyo bishii disembar kadib markii nuuc ka mid ah korona oo awood u leh inuu ku faafo si ka daran fayraskii hore laga helay waddanka ingiriiska wararkii ugu dambeeyey ee caalamkana intaas ayay ku egyihiin
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي hagaag idaacaddu waa alfurqaan barnaamijkuna waa dhuuxa dhowaan munaasabad ka dhacday magaalada ceelbuur wilaayada islaamiga ah ee galguduud waxaa lagu soo xiray dufcadii labaad ee machadu shareeca litacliim alcaali waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab culimo iyo waxgarad soomaaliyeed caawa waxaan idiinsoo gudbin doonnaa abaalmarino la siiyey ardayda kaalmaha horgalay laakiin waxaan ka hormarinaynaa codod halkaa ay ka jeediyeen qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka soomaaliyeed ee munaasabadda ka soo qayb galay waxaan ku hormaraynaa nabadoon cabdiraxiin maxamuud bacdow بسم الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوة العيسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته awalan allah mahadsan naga dhiga dad muslimiina na waafajiyey nimcooyinkiisa faraha badanoo lasoo koobi karin ee u waaweynay nimcatu islaam waliimaan allahaasaan in badan u mahad celinaynaa allihii na haysiiya annagoon ahayn allahaasaan in badan u mahad celinaynaa mahadda alle kadib waxaan u mahad celinayaa meeshaan inaan u mahad celiya rabaa xarakatu shabaab almujaahidiin inaan meesha ayaan u mahad celinayaa khaasatan waxaan u mahad celinayaa walaayada gobolka galgaduud oo maanta aan marti u nahay oo gobashaan ballaaran iyo xafladdan qiimaha badan ee ikhtiaamka loogu soo ikhtiaamayo ardada ka soo qalin jiray macadu shareeca noo dhigtay ee sida quruxda badan noo soo dhoweydana waa u mahad celinayaa intaa kadib waxaan rabaa inaan u mahad celiyo waalidiintii ku soo dhabar adaytay ee wiilasha maanta culamaa udiinka ah ee waxa weeye qalbigeenna qaboojiyey ee sida quruxda badan waxa weeye indhaheenna u deeqay ee waxa weeye diinkii ilaahay xambaarsan ee nagu dul akhriyey waalidiintii soo tarbiyeeyey ayaan u mahad celinayaa ilaahay mahad agtiina idinka gaartaan leeyahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo culamaa udiinkii iyo macallimiintii in badan ku dadaalay ee soo tarbiyeeyey ee waxa ay xambaarsan yihiin baray ee waxa weye wakhtiga dheer siiyena waxaan leeyahay jisaaka allaahu khayran wa axsana ilayka miisaanka xasanaadka allah idiin saaro carabkiinna iyo cilmigiinna iyo diintiinnana allah xifdiyo haddaan macallin macallin jirin waxba lama barteen in loo mahad celiyna waa mudan yahay sababtaa wuxuu soo saaray culamaa udiinka maanta aan shinsanayno oona deeqay quruxdooda iyo jamaalkooda iyo akhriskooda nadeeqayu soo saareen macallimiintaas in badan waa u mahad celinaya macallimiintaas ardadana waa mahadsan yihiin sidaasoo kale macnaha qofka bili'aadmiga marka uu dhinto oo muslimkaa marka uu dhinto haddii uu welad saalaxa oo diinta ilaahay ku toosanoo tarbiyaysan ilaahay uu siiyo waxa weeye isagoo dhintayay u shafeecaya weladkaas u shafeecaya haddii cilmi uu barto oo cilmi uu ka tago dad uu duruus barana haddii uu dhinto duruustaas waa u soconaysa sidaas darteed in cilmiga la barto culummada khayr allaha siiyo culummadu waxa waaye waxay ku furfureen qofka cilmiga leh iyo qofka aan cilmiga lahayn ma sinna waa run ma sinna qofku inuu cilmi barto oo dad sii baro oo marka uu dhinto isagoo dhintay ay waxa weeye u socoto ama oo welid saalaxa sida wiilashaan ilaahay ha ka dhigo waalidoontii welid saalaxa uga dhige sida wiilashaan yarirka in la tarbiyeeyo owlaadda lagu tarbiyeeyo diinta islaamka si maalinta aad dhimato ay kugu soo shafeecaan adduunyadana ay waxa waaye waxa weye wax kugu taraan dadka muslimiintaana dhammaantood ay wax ku taraan sidoo kale waxaa munaasabadda ka hadlay nabadoon xasan quuri wuxuuna dardaaran dhaxalgala u jeediyey ardayda dhammaysatay maxadka bismi illaah alxamdu lilah alcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi waasxaabih waman tabicahum biixsaani ila yowmi iddiin allaahuma wafiqna lima tuxibu watardaa ilaahay subxaanah wa tacaala ayaa mahad iskale suukaana keenay meeshaan isaga ayaan uga mahad celinaynaa alxamdu lilaahi xamdan kaiira intaas kadib soo dhoweyntii wuu waaliga gobolka galguduud ilaa nuqabaa soo dhoweeyeenna waan uga mahad celinaynaa jasaaka allahu khayr ayaan leenahay in badan bay nagu celcelisheen waa ku mahadsan tihiin gogosha wanaagsan iyo soo dhoweynta iyo tixgelinta iyo qalbi furaanta ilaahay subxaanahu wa tacaala ajarkeeda haydin siiyo waxaan kaloo mahad celinayaa dhammaan xaadirayaasha meesha jooga hadday tahay nuqobada ugaasiyada imaamyada nabadoonnada culimada ardada acyaanta xarakada oo meesha fadhisa dhammaantiinna waa mahadsan tihiin dadka safar dheer dhexdheera laga yimid ilaahay miisaanka xasanaadka ha idiin saaro nimaan ii dheerayna hadda ka hor waxaa la yidhi mikrofonka qabo marka sheeke la yidhaha wuxuu keenay casaa kayr marka anna casaa kayraan leeyahay hadda kama ma sii dhexgeli karo insha allahu tacaala ha la iska dulqaato haddii khalad iyo yimaadiin intaas waxaa wehliyaa waa la hadlay hadalna kolley waa an u dhimantaa looma yidhaaha xigmaddiisii way hormartay waxaan rabaa ina laba noqdo oo yaryar taabto haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idmo nuqdada koowaad waxay tahay culammada ayaa ka hadashay inaan jahliga iyo waxbarashada diineed aysan sinayn xadiistii waa la keenay aayadihii qur-aankaana waa la keenay culummadu waxay ka yidhaahdeenna waa la keenay ragga dhallinyarada oo culummada oo wax la baray lagu dadaalay awalan horta siqaasa waalidkoodii oo ugu mahad celinayaa ay samreen waxaa la yidhi dadka waxaysan ilmo iyo waalid ku ballamin laakiin ay raalli isaga yihiinaa jira waalidku ilmihiisu inay dhaxlaan dhammaantiis raalliyu ka yahay laakiin inta meel la tegay laguma ballamin ilmahana waa la jecelyahay waxaa keenaaya qof kastaahay inuu dhaxlo ilmihiisa jacaylkeedana baalkii inuu dhaxlo inuu jeclaado waa jacaylka cunuga loo qabo qofkii cunugiisii inta laga qaaday iyadoo weliba colaad iyo dagaallo iyo diyaarado wax duqaynaya socdaan ku samray wuxuu mudan yahay in loo mahad celiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ajar badan ha siiyo culummada dhallinyarada oo hadda soo baxdayna ayagana waxaan leenahay maandhooyow waa laydinku dadaalay xoolihii islaamkana waxalaao laydinku baray waalidkiinna niyadday idiin fureen waa idiin duceeyeen nimaan ducaysanayn heerkaas ma soo gaaro laakiin waxbarashadii jaranjarta lugtaa saarteen lugtii kooaada saarteen waxbarashadii waa dhimanta nin kastoo adinka idinka mid a waxaan dareemayaa kutub baa lasoo loo soo akriyey kutubtaas rag baa qoray sidiinoo kale ardo ahaayeen qur-aanka alif ka bilaabeen inay kutub alifaan oo nidaamiyaan oo howl isku habeeyaanayna gaareen maandhooyo waxaan laydinka leeyahay waxaa laydinka baahan yahay himma caaliya himmo sare ayaa laydinka rabaa nin kasta oo muslima oo shareeco islaam ka shaqeeyey ninka ugu sarreeya meeshuu gaaray dhammaantiin inaad gaartiin isku daya inaad isku daydaan laakiin haddii nin walba la yidhaahdo maxad sharaaca ka soo baxday wallahi haddaad xamar tagto shaqaa ka helee marka ayaan shaqaysatana guurso hadduu halkaa fakarku ku soo aruuro waa laga fiicanya inaad gaartiin culummadaas kutubta qortay oo wanwanaagsan ilaahay subxaanah wa tacaala miisaanka u saareena waxaa lagu heli karaa bay-ada jihaadka ood ku jirtaan inaadnaan ka bixin waxbarashana aanan ka bixin oo labadaa isku wadaan labadaas markaad isku wadaan insha allahu tacaala waxaad gaari doontaan meel ilaahay kitaabkiisana aad anfacdaan ummadda soomaaliyeedna aad anfacdaan adinka intaasaan idin leeyahay waxaan kaloo rabaa inaan inkugu daro nin baa inta xoole ceel keensaday ayuu lo-dii markuu isoo ragtuu nin u yeehi warkaale warnihu lo-daan ila waraabi nin soo ordaaya igu sunuyo lo badanna waata suu ula waraabinayey ula waraabinayey ula waraabinayey gabal markal gaari wareere ninka aad sheegaysaa muusa imaanay wiil xala dhasho waayo ninka soo ordaayaan sheegaayo wiil xala dhasho inaad ugu sintaan rabaa wiil waxaa la rabaa inaad dalka iyo diinka iyo jihaadkaba ku sintaan wiilasha xala dhashay inaad gaarsiidaan markay heerkiinna kala soo gaaraan intii ka horeyda hawlbaa idiin taalla iyo kadibba insha allahu tacaala intaas kadib wanaag tiro badanaa la sheegay laakiin didkiisa marmaraa la sheegaa doctoorku wuxuu yidhi saan kusoo hol qabsanaya galabtee waxaa fadhisa afar boqoloo oo aqoon-yahan oo b h d holler iyo balaayo haysata waxaad ogaateen ninkii maantii dhowda idaacadda ka hadlaayey oo la yidhaahdo cabdiladiif sanyare oo yidhi aniga masaajid horta ma arki karo culummadana aadaankana waa nabcuyir masaajidda kumana tukado mana lay tuso taariikhdiisa haddaan raadso dadka jaamacadaha gaalada ka soo baxayuu ku jiraa jaamiciinta soomaaliyeedu ka mid yahay inuu yidhaahdo muslim sheegto uu yidhaha anu horta muslimaanahay masaajidda ma layma tuso aadaankana waa nabcahay kumana tukado aqoon-yahanada soomaaliyeed ka mid noqdaana waa soomaal waa nasiib darro soomaalihayda ragga ay sugayaanuu ka mid yahay insha allahu tacala idin sugaaya inaad ilaahay diintiisa u bandhigtaan ood ama diin ku keentaan ama geeri ku keentaan insha allahu tacala ilahay annaga dhan allah noo fududeeyo intaas kadib maalin dhoweed niman saraakiila oo dhowra ayaa la qarxiyey oo gobolkan midig aad u dhibaateeyey tacsidoodiyaa laysugu yimi ra-iisul wasaaraha iyo midkaan qoorqoor leeyo shaydaanka iyo marka way hadleen ra-isul wasaaraha wuxuu yidhi ilaahay waxaan weydiisanaya ilahay inuu jidkooda nimankaas nagu dilo meesha ay ku dhinteen meel ka fiican oon ku dhimanayn ma ogin ra-iisul waaruhu aqoon-yahanada soomaaliyeedu ka mid yahay oo haddana muslimiinta sheeganaya oo caalam islaam muslim oga yaqaan bilaahi calaykum ninkaasi ma aqoon-yahana xaguu u socdaa waxa uu dalbanaya maxay yihiin xaggay aqoontaasi ku xidhan tahay lama garan karo meelay ku xidhan tahay qofka caqliga leh si uu u fakero hadda fakarkaas aniga si adigo iga dhaadhici diido warkan idaacaddaan ka dhegaysta ilaahay waxaan weydiisanaynaa meesha kuwaasi ku dhinteen inaan ku dhimanno dadkii la joogana aamiin ay u yidhaahdeen weliba kaaga darabka haddana oo lama dhihin war ilaahay uga baqatan hayaba hosanine ka taga lama dhihin aamiin ayaa loo yidhi dadkaasaa soomaaliya raba inay xukumaan marka dalkan waxaa ku haragaysan dhibaato tiro badan intaanay in maqan ayuuna sugayaa dhanka kale waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey nabadoon yuusuf guddoomiyaha odayaasha dhaqanka hiiraan الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه ينابيع العلوم والحكم ثم أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته بعد التحية أولا إله مهد إسكال سبحانه وتعالى نقد دد مسلمين أه naguna soo kulmiyey ilaahay shareecadiisa islaamka koryeelideeda aana ugu imaanay gobollo kala dheerdheer sida dadkii iga horreeyeyba ay hore u tacriifiyeen waxaan mahad u celinayaa walaayada galguduud ee gogoshan dhigtay ee martigelisay wufuudda heer xaraka iyo heer gobolba waxaan u mahad celinaynaa wufuudda qaaliga ah ee fursad ilaahay uu u siiyey juhdigii ummaddan ay geliyeen midhahoodii inay maanta arkaan arrinkan wuxuu laabtooda qaboojiyey muslimiin fara badan oo halkan fadhisa iyo kuwa daawan doona iyo kuwa indhahoodaba ay hayaan ayaa ku laabqabowsanaya dadkaasi ayaan ka mid nahay waxaana ugu imaanay gobolla fog ama gobolkan drisla ayaan ugu imaanay arrinkaas asiga ah macad shareeca oo aan ka qayb gala waa macadkii labaad gobolkan waxaa si gaar ah aan rabaa inaan u xuso wax alla wixii khayr oo horay ayaa loo yidhi waxaa tilmaamay abwaanna hadday tahay hadday culimo tahay hadday mas-uuliyiin xaraka ay yihiin intaba waa la tilmaamay saakii ilaa haddan ayay khudbadan socotay waxaan rabaa anigoo munaasabaddan ka faa'iidaysanayo si gaara inaan ugu mahad celiyo gobolka khaasatan maqarkiisa ceelbuur degmada ceelbuur hadda ka hor maanan imaanin laakiin waxaan ilaahay ugu nadray markii siiradoodii aan dhagaysannay sunno xasanaa ay sameeyeen cadowgii ilaahay subxaanahu wa tacaala oo yahuuddi ahaa inay si goonni ah ah ay ugu guureen oo magaaladii waxba ay ka herin farxad aan ku faraxsanahay ayaa waxaan ku nadray ilaahay inuu saamahayda geeya degmada ceelbuur xali mar alle markaan imidna waxaan ugu farxay halkan waa ceelbuur waa maqarkii gobolka galgaduud marka la yidhi farxad ayaan farxay farxaddaasaan rabaa inaan ka mahad celiyo beesha ama muxuu ahay beelaha dega gobolkan waxaa naga kiin soo gaaray magac aad u wanaagsan magacaasna waxaad ku mutaysateen cizigaa ku dhex jira jihaadka raggiinnii haweenkiinnii ilmihiinnii cadowga ilaahay subxaanahu wa tacaala garab iyo gaashaanba waa idinka waayey mahad celintaasi ayaan alfa marra ku celcelinayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala saakina waxaa niyeystay nadarkii asigaa inuu ilaahay ii oofiyey subxaanahu wa tacaala inaan arko waxaana iisii caddaatay markii dabaqa qaybtiisa sare aan ku dukaday degmada ceelbuur waxay ii noqotay aragti kale inaysan iiga baahneen in sha allahu tacaala waxaan leenahay beelaha deggan si gaar ayaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu mahad celinaya warka ma sii dheeraynayo dardaarammadii lala dardaarmay carruurta ama culimmada aan dhehe oo bilaawgooda carruur ah laakiin hadda culimo inay yihiin caddeeyey waxaan leenahay waa laydinku laabqabowsaday waxaa idinku laabqabowsaday qiyaadada uu ugu horeeya amiirkeenna caamka ah axmed cumar abu cubayda xafidahullaahu iyo ragga mas-uuliyiintoo indhihiinna ay hayaan oo ay gaalada in badan magacyadooda ku celceliyeen xasada min cindi anfusihim ilaahayna uu ka badbaadiyey iyagana waxaan leeyahay ragga mas-uuliyiinta ah oo macaahidan soo asaasay si ay dadka daba qabtaan ayna u badbaadiyaan wayna ku guulaysteen waxaan leenahay walaalkeen quuri mas'alada uu sheegaayey ragga idiin soo hayo haddii aad maanta geeriyootaan geeradiinna falaa khawfun calayhim walaa hum yaxsanuuna waaye tiiraayo idinkama dambayso rag idiin dhaxlo aad ku laabqabowsataan aad camalka ku aamintaan cadowgooda fahmay ayaa halkan soo ilaahay uu soo saaray subxaanahu wa tacaala mana la istaagi doono oo camalkan hadda ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuuna makeliyey inaan u fakarno bariga afrika inaan u fakarno ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala na makeliyey ayaan joognaa hadda waa farxad hadda iyadana aan masalkeedoo kale lahayn maanta camalka meesha uu maraayo waxaa weeye kuwa baadiyaha jooga kuwa magaalada jooga iskaba daayo kuwa baadiyaha ayaa ka dharagsan camalka maanta qiimaha uu maraayo dadka dadka uu diirnaxaya inay yihiin qiyaadada xarakada dadka uu diirnaxaya ummaddan jalbulmanfaca wa dafcu madara u taagan inay wixii khayrana u soo jiidaan wixii sharcina ay ka difaacaan ay leyla wa nahaaran u taagan yihiin waxaanay ma qabsoomayaan ilaa waxay ku qabsoomeen ilaalin la ilaaliyey la xifdiyey lagu fakiray ayay halkan soo gaarsiiyey in sha allahu tacaala waalidiinta waxaan leeyahay lacala cutbaka maxmuudun cawaaqibuhu wa rubamaa sixati alajsaamu fi lcalali macaahidda markaan bilaabaynay dhibaatooyinka aan kala kulannay lama qiyaasin karin walaalkeen khuuri ayaa halkan ka sheegay waxyaabaha meel gobol walba ama dego walbana dhibaatadaasi way jirtay ilaahay ka soo gudbiyey maraaxishanna keenay ilmahoodii hadda qiyaadada maanta ummadda lagu aamini kara la soo gaarsiiyey waxaan leeyahay waxaa gurmad inooga baahan bariga afrika iyo muslimiinta meel alla ay joogaan sunnadaas xasanada ciddii jidaysay ummaddaannu ka hor kacday ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadi ha ka gaarsiiyo annagana waxaan leenahay ragga odayaasha ah oo hoggaanka ummadda ah hadday yihiin boqorro salaadiin ogaasiyo wabarro intay ay ka kooban yihiinba waxaan leenahay halgankii nagula tarbiyeeyey aan ka sii wadno dadka naga hooseeyo arkaanta oo camalka nooga hooseeyana aan soo saarno annagana fakarkeenna aan ka dhigna inaan gaarsiino dacwada maadaama rasuulkeenna uu yahay wamaa arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas wa in allaha amara almu'miniin rasuulkan wuxuu leeyahy wa in allaha amara almu'miniin bimaa amara bihi almursaliin waxaana loo kaga baahan yahay meel kasta oo laa ilaaha ila allah muxamedun rasuululahi maanta looga baahi badan yahay inaan u faa'iidayno dadku waa maanta labo nin muhaajir uu yahay iyo nin ansaari inuu yahay labadaas un baan ka koobannahay reer beri fulaan iyo reer beri fulaan way dhammaadeen maanta waxaa waaye labo imaa muhaajiran waa imaa ansaaran in sha allahu tacaala nafteeda anoo ka bilaabayo waxaan diyaara u nahay halganka islaamka oo aan ku naaloonayno maanta inaan hore usii wadno maadaama mirihiisa aan aragnay waxaan leeyahay in sha allahu tacaala ragga qiyaadada ah nabadoonnada iyo ogaasyada iyo salaadiinta fadhiga ha ka kacaan waxaan gafay naf iyo shaydaan waxaan asiibayna fa min allah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
nabadoonada goobta ka hadlay waxaa ka mid ah nabadoon sheekh cali biyow ga'fow alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi waslm maa bacd asalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu alxamdu lilah ilahi baa mahad iskale awalan naga dhiga muslimiin namakaniya nicmat lislaam waliimaan loogu dara nicmat lamni mahadda alla ka gadaal wixii la sheegi rababaa rag baa sheegay midda labaad raggii heray farxad awgeeduuba la hadli la yahaba waxaa ardada iyo markuu fiirsado wixiiba ay ku jiraan iimaan bartiis waa isbedeleen marka arrinta tanoo xafladdaa nogala yeera annagu inaan ajiibnay waxaa faa'iido weyn ugu jirtaa xagga wufuudda gaar ahaan nuqabada waxay manta noola mid taha iyadoo nala yidhi wamaa calaamatu iimaanikum nabigu calayhi salaatu wasalaam maalin maalmaha ka mida iyo wuxuu soo dulmaray saxaabadiisa markaasuu wuxuu yidhi kayfa asbaxta markaasay waxay dhaheen asbaxna ay sayarnaa fi sabaax mu'miniina billaahi jalla wacala markaasuu wuxuu ku yidhi wamaa calaamatu iimaanikum iimaankiina maxaa calaamo u ah maxaa tusinaya waxay ku dhaheen nasbiru cala albala alimtixaanu min allah wanashkuru cala alrakha waalitisaacu fi lmaciish wanaraa bilqada markaasuu wuxuu yidhi antum mu'minuuna xaqan iimaanan mudaabiqan lilwaaqic wa rabbi lkac buu ku yidhi marka maanta waxay noo tahay iyadoo wamaa calaamatu iimaanikumna la yidhi marka sidan waxaan leenahay xafladahan oo kale in looga yeero nuqabada iyo wufuudda sidaan oo kale faa'iido weyn baa noogu jirta midda labaad ardada nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa wuxuu yidhi إن الأنصاب تنقطع يوم القيامة إلا نصبي وصببي وسهري بو calaamadu way go-aysaa ilaa tii nabiga iyo sadunnimadiisii iyo waa uun xurayntii iyo sababkuya ruux la yimida maayane calaaqo kale maalintaas ma jirto way go-ee nasab la sheego karo ma jirto marka waxaan leeyahay nasabka aan sheeganayno annaga awlaadanaga kola daannu qabannahay waxaan ka hadlayno waa ardadiiyo awlaaddii aanun ku dhex jirnaa soo ma ah waxaan rabnaa kitaabka alle inuu noo noqdo nasabka aan sheeganayn hadda ummatu maxamed baana la yidhaha ummatu maxamed waa badatayoo uun laba labaadda waa ka xusuustaa intay kala aadayo gal wuxuu rabaa asaa'atan wa amnan maanta qas iyo walaaq inuu wado amnina uu berri rabo intaasuu rabiyaa gaalku mu'minkuna yajmacu iimaanan wa shafaqan uu rabiyaa inuu kulmiyo ixsaan iyo naxariis marka ummaddiina maxamed maadaama aanu nahay waxaan rabnaa wax aan ku nisbo sheeganayno inay noqoto kitaabka alleh haddii la waayo nuux iyo kancaan boo kalaa naga dhexdhacaysa ilaahay baa ku inkira inuusan awlaaddiisa ka mid ahayn marka ruux walba waxaan ku dardarmayaa ardadana waxaan leeyahay warka la badin maayo xadiid abi nucaym uu wariyey wuxuu yihi nabiga calayh isalaatu wasalaam man qadaa aw raaxa wahuwa fii tacliimi diinihi fa huwa fi ljanna diin aygaa yaqaano aygaabaa qalbigaya arrimoodu saameeyeene waxaan leeyahay daa'ifatu mansuura inay noqdaanoo ay say hadda u heestaan hadday janno doonayaan ay sii wadaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu munaasabadda ayaa abaalmarinno muhiim ah lagu guddoonsiiyey dadka kaalmaha hore ka galay imtixaankii la qaaday ardayga nasiibka uu helay kaalinta koowaad inuu galo ashaykh cali axmed yuusuf waa alfaa'iz alwal waa bitaqdiiri mumtaaz jaa'isada uu helayna waa laabtoob iyo shan boqol oo doolar fatafadal mashkuura adigoo wakhtiga ilaalinaya waxaan kale u yeeraynaa ardayga nasiibka u helay kaalinta labaad waa ardayga lagu magacaabo cabdulkaafi mukhtaar maxamed fatafadal mashkuura wuxuuna abaalmarin u helay laabtoob abaalmarin lacageed oo gaaraysa afar boqol oo doolar iyo shahaado waxaan u yaraynaa ardaygii galay kaalinta saddexaad waa sheekha lagu magacaabo cabdullaahi yuusuf maxamed wuxuuna abaalmarin u helay laabtoob saddex boqol oo abaalmarin lacageeda iyo shahaado waxaan u yaraynaa ardayga kale ee kaalin ka galay xagga akhlaaqda dhammaan ardadii ay isku wada waafaqeen iyo macallimiintiisa macadka ardaygaasoo lagu doortay akhlaaqda annagoo u fiirinayna ashaddu aljihaadi jihaadu alhawaa famaa karama almar'a ila altuqaa wa akhlaaqu dilfadli macruufatun bibadli اljamiili wa kafi aladaa ardaygaasina waa xudayfe cabdiraxmaan cumar oo abaalmarin u helay laabtoob iyo abaalmarin lacageedoo saddex boqolah iyo shahaadadiisa fatafadal mashhuura guud ahaana dhegeystayaal barnaamijka dhuux caawa naga intaa dhammaanteennaba waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي